yeremya cutubka soddon iyo afaraad kan waa ereygii yeremya xagga rabbiga ugu yimid waagii nabukadneser oo ahaa boqorkii baabilon iyo ciidankiisii oo dhan iyo boqortooyooyinkii dunida oo taliskiisa ku jiray oo dhan iyo dadkii oo dhammuba ay la dirirayeen yerusalem iyo magaalooyinkeedii oo dhan oo wuxuu ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay tag oo sidqiya oo ah boqorka dalka yahuuda la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay bal ogow magaaladan waxaan ku ridi doonaa gacanta boqorka baabilon oo isna dab buu ku gubi doonaa oo adiguna gacantiisa kama aad baxsan doontid laakiinse hubaal waa lagu qabsan doonaa oo gacantiisa lagagu ridi doonaa oo indhahaaguna waxay fiirin doonaan indhaha boqorka baabilon oo isna afkiisu kula hadli doonaa oo baabilon baad tegi doontaa sidqiya boqorka dalka yuhuudahow weliba bal maqal ereyga rabbiga rabbiga wuxuu kaa leeyahay seef kuma dhiman doontid nabad baadse ku dhiman doonta oo wax baa lagu shidi doonaa sidii wax loogu shidi jiray awooyaasha oo ahaa boqorradii kaa sii horreeyey wayna ku barooran doonaan iyagoo leh hooggayee sayidkaygiyow waayo rabbigu wuxuu leeyahay eraygaas anigaa ku hadlay markaas nebi yeremya wuxuu ereyadaas oo dhan yerusalem kagala hadlay sidqiya oo ahaa boqorkii dalka yahuuda markii boqorkii baabilon ciidankiisii uu la dirirayay yerusalem iyo magaalooyinkii dalka yahuuda oo hadhay oo dhan iyo xataa laakish iyo caseeqa waayo magaalooyinkaas dayrka lahaa ayaa ka hadhay magaalooyinkii dalka yahuuda oo dhan kanu waa ereyga yeremya xagga rabbiga uga yimid markii boqor sidqiya uu dadkii yerusalem deganaa oo dhan axdi la dhigtay dabadeed axdigaasuna waa in xorriyad loogu dhawaaqo in nin kastaba xoreeyo addoonkiisa cibraaniga ah ama addoontiisa cibraaniyadda ah iyo inuusan ninna addoonsan walaalkiis yahuuda ah haddaba amiiradii iyo dadkii axdiga galay oo dhammu markay maqleen inay nin kasta waajib ku tahay inuu xoreeyo addoonkiisa iyo addoontiisaba iyo inaan ninna iyaga mar dambe addoonsan ayay amarkaas addeeceen oo way sii wada daayeen iyagii laakiinse markaas dabadeed ayaa ku noqdeen oo waxay soo ceshadeen addoommadii ay mar hore sii daayeen oo iyagay u gumaysteen inay addoommo u sii ahaadaan sidaas daraaddeed ereygii rabbigu wuxuu xagga rabbiga uga yimid yeremyax isagoo leh rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay anigu axdi baan awayaashin la dhigtay maalintii aan iyaga dalkii masar iyo gurigii addoonsiga ka soo bixiyey oo waxaan ku yidhi markay toddoba sannadood dhammaystaan midkiin kastaba ha sii daayo walaalkiisa cibraaniga ah oo is iibiyey oo markuu ku adeego lix sannadood waa inaad isaga sii daysa isagoo xor ka ah laakiinse awayaashin ima ay maqlin oo dhegna ima ay dhigin idinkuse haatan waad soo noqoteen oo wax quman ayaad hortayda ku samayseen markii ninkiin kastaba uu daraskiisa xorriyad ugu dhawaaqay oo axdi baad hortayda ku gasheen idinkoo gurigii laygu magacaabay joogo laakiinse intaad iga noqoteen ayaad magacaygii nijaasayseen oo ninkiin kastaba wuxuu soo ceshaday addoonkiisii iyo addoontiisii uu ikhtiyaarkooda ku xureeyey oo waxaad ku soo celiseen guumaysi inay addoommo idin sii ahaadaan sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay idinku ima aydan maqlin in nin kasta xorriyad ugu dhawaaqo walaalkiis iyo dariskiisa bal ogaada rabbigu wuxuu leeyahay waxaan idinku dhawaaqayaa xorriyad taasoo ah in seef iyo balaayo iyo abaaro ay idin baabi'iyaan oo waxaan idinka dhigi doonaa inaad boqortooyooyinkii dunida oo dhan hori iyo dib ku dhex rogrogmataan oo nimankii axdigayga ku xadgudbay oo aan oofin ereyadii axdiga ee ay hortayda ku galeen markay weysya laba u kala gooyeen oo ay qaybaheedii kala dhex mareen kuwaasoo ah amiiradii dalka yahuuda iyo amiiradii yerusalem iyo bohomadii iyo wadaadadii iyo dadkii dalka oo qaybihii weysha kala dhex maray oo dhan waxaan kulligood ku wada ridi doonaa gacanta cadaawayaashooda iyo gacanta kuwa naftooda doondoonaya oo maydkooduna wuxuu cunto u noqon doonaa xaadka samadda iyo dugaagga dhulka oo sidqiya oo ah boqorka dalka yahuuda iyo amiiradiisaba waxaan ku ridi doonaa gacanta cadawayaashooda iyo gacanta kuwa naftooda doondoonaya iyo gacanta ciidanka boqorka baabilon oo haatan idinka noqday rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada anigu waan amri doonaa oo waxaan ka yeeli doonaa inay magaaladan ku soo noqdaan wayna la diriri doonaan oo qabsan doonaan oo dabbay ku gubi doonaan oo waxaan magaalooyinka dalka yahuuda ah ka dhigi doonaa cidla aan ciduna degnayn